Uwabaa waxaa jiray laba nin oo la kala odhan jiray Guuleed iyo Geedi. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Guuleed iyo Geedi go'aansadeen inay u safraan deegaan kale. Mid waliba waxa uu diyaarsaday sahaydiisii safarka. Subaxdii dambe waxa ay bilaabeen socdaalkoodii. Markii ay cabbaar socdeen oo ay duhur gaadhay ayaa uu Geedi ku yidhi saaxiibkii, Guuleedow, keen marka hore aan sahaydaada wada cunne, aniga taydana marka dambe ayaan wada cuni doonnaaye. Guuleed sahaydiisii ayaa maalintii hore la wada cunay. Maalintii xigtay ayaa Guuleed waxa uu Geedi ku yidhi, Geediyow, waa taas oo sahaydaydii dhammaataye, keen aan sahaydaada wada cunne.